Waxaa sare u kaca ballaarani uu ku yimid qiimaha la iibiyo hilibka geela taas oo ay sababtay yaraanshiyaha ku yimid geelii la keeni jiray suuqyada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Kiilada hilibka geela ah ayaa mareysa qiimo dhan toddoba doolar iyo bar halka markii hore la iibin jiray lix ilaa shan iyo bar doolar. Haddaba qaar ka mid ah ganacsatada hilibka geela ee suuqyada Beledweyne ayaa ka warbixiyay sababaha ka dambeeya sare u kaca ku yimid qiimaha hilibka iyo saameynta uu ku yeeshay ganacsigooda.
marka la qalo waa la miisaamaa neefka intuu kaa gadan yahay waa qiimaynaa inta badanaa marka asaaba lix doolar lacag dheeri ee naga gadan marka anaga lix doolar iyo shan iyo bar iyo ma gadi karno lixda doolar waa diidaynaa haddaad diidnane dadkiina ma awoodaan lix doolar ka badan lix doolar ay ku rabaan waxaana sababta eh geeliyuu la waay oo reer baadiyaha inta badanaa geel maba soo safriyabo geeliyo xerebixiska eh waa la waay geel oo gedisley ah la keenaa oo inta lasoo gado lacag lasii saarta annagana ma awoodno gedisley neef inta lasoo gado qaymo laga soo sii geela marka hore raqiiska ahay annaga lix doolara noogu badneed Een, hadduu ilaahay kuu diidan kiilada lix doolar shan iyo bar shan xitaa dadaa xitaa koleytaba dadka way ka warqabaan xitaa inay galabadii inay iska umaadaan ee kiilo afar doolar dad iskiga raadinaa iska jirta Een, waxaasna hadduu ilaahay kuu diidan arrinkaasaana keenaayo in oo saas uu noqdo hadda toddoba toddoba iyo bar oo weliba dadka awoodin oo aan dadkii aan isku nacni asatan qolada macnaha kawaaleyda ee daraawiishta lama keeno waagi hor geel waa heli jirnay geela xooggiisa wuxuu nooga imaan jiray waqooyi haddana waqooyi macnaha geela fiican kama imaado geela kaleo koonfur nooga imaadane badanaa lama soo safriyo Een, een, hadda roobka markuu da-ay xayroo beenaha oo geeli macnaha roobka laga ka bixi karaa la keenay macnaha suuqa la keenaa mana la gedi karo geeliga waa qaali awal keelida hilibka waxaa gadi jirnay lix doolar hadda waxaan gadnaa toddoba toddoba iyo bar sideed qof walba suu awoodo marka sare ku casaa jiro dadku macnaha lacag ma haystaan anigana suuqii xoolihii waa qaali dadkii keeno hadduu geeli qabow yahay anagana ummadda waa u qaboojinaya laakiin geeli waa kacsan yahay anagana ummaddii qiimahan raa inana siiyaan ku qasbanaa wallaahi bulshadana dhib uu ku yahay dadku dalniin waay wax ma haystaan sababtoo qof waxaa arkaysa lix doolar awal dhib ku ahayd haddana gadahaayo